waxaa muddo afar habeena ka socday roobab baa ka da-ayay waxay geysteen roobabkaasi khasaaro hadda dhinaca wadooyinka wadada lafa goray baa ugu badan dhibka ay geysteen wadadaas oo aada wada caan ah wadadaas oo isku xirta gobolka gardafka iyo gobolada kale ee soomaaliya sida puntland ee gobolka magaalada caasimada ee magaalo ganacsiga boosaaso oo dadku ay badacadaha kasoo qaataan hadda waxaa ku xayiran dawaari badan waxayna ka wadadu ka go-day tuulo la yidhaahdo fagoolo ilaa mayro wadadaas dhib baa lagu qabaa waa wado qara waa wado ku taal udhaxaysa baargaal iyo sayn wadadaas muddo mar walba waa laga shaqeeya sanadka waxaa laga sameynayay qeyb kamid ah oo lix kilomitir ah oo shaqadooda hadda dhamaantay ana gobogabo tahay wadadaas waxaa horey ugu dhacay gaari fiiga oo u socday degmada mucayo ee gobolka gardafuur oo u xaabo oo uu ahaa ganacsada cabdiqane cali yuusuf gaarigaas dad baa ku dhaawacmay hantidaa ku burburtay hadda waa yaal meesha buu yaal oo wadada in yar baa laga dhinacaa looga laga sameeyey oo looga leexday dhibaatadaasa hadda ka dib ah
muddo intee leg bay hadda waddadu xidhan tahay waddadu shan iyo toban beri ka hor waa riigaasaa ku dhacayo dad riigaasaa ku dhacayo ilaa shan iyo toban beri bay horeyd waa loo gurmaday oo wadadii riigii dhinac baa looga baneeyey meeshii waddada uu ku dhacayo waxa weeye isla hadda toban beri iyadoo furan baa roobkaasi qabtay afar habeen buuna nahay haddana waa da-ayaa caaway dhirta kale oo geysan doono ilaahay baa garanaya ana uma garan karo caawa fiidka aan kula hadlayo wuu hayaa laakiin dhibaatada maanta naloo sheeg noo sheegay ee dadkii maray sahanka ama jiray iyo dadkii waddada aada ugu dhowaa dhibtaasi kayrdhaantaasi noo soo sheegeen dhibaatooyinka taas baa ugu weyn dhibta degmada gaadhay gaar ahaan guud ahaan gobolka dhibtana gobolku waa nala qabaayo badeecadaha gobolka ka yimaada meelaha kale kasoo galaa waddadaasi soo maraa waddo kale oo hadda halbowlaay soo gashaa gobolka ma jiro waa waddadaas waddadaasna sanberi mar walba way ismaataa caradeeda caramuduga aada cara bilacsana oo roobabku uma adkaysanata buuro dhaadheerna waa ku taalo qarkaa kusoo rogmada oo waddadaas ah oo waddada dhibaateeya sidaan ka warqabno degmada bareeda waxay ku taallaa cirifka bari ee soomaaliya gaar ahaan halka ugu dambaysa dhulka iyo badda iska soo galaan marka degmadu haatan ma ka go-an tahay dalka intiisa kale degmadu dalka intiisa kale way ka go-an tahay guud ahaan gobolkaaba ka go-an gobolka saddex degmo ka kooban yahay degmada bareeda caluula iyo murcanyo gobolka oo dhan baa wuxuu ka go-an yahay gobolka dalka intiisa kale oo aan waxa weeye gobolkana meel kale waxulama yimaadaan dibadda raashin lama soo gado raashin kama yimaado badeecada kama soo galaan meesha keliya badu hadda waa barbado xiliga karo dabaylaha jira oo xilligii baa lagu jiraa wadiinaha ama xaydka loo yaqaano badu ay kacsantaha badu waxa weye wadada keliya ee hadda dadka u furan waxa weeye waa waa wadada wadadaasina labada cirifkaas laga soo galo koonfur bari waxa weye bay aada uga go-an tahay oo waxa weye waddadaas aad bay u dhibaataysan tahay oo dhibkaasaa kadib ah awood iyo tabar lagu furto iyo qalab iyo dad aada u fara badan waddada ilaa waxay caawa aniga ii sheegay ilaa saddex bilood laba bilood in dad ilaa laba boqol oo qoys laba boqol oo qof ay ay waddadaa furi karaan si loo sheeg sheegay dadkii xoogaalka aanu ku helay saasaa waddadaas ay u dhibaataysan tahay oo dadkuna aanay u haysan badeecadaha waa laga soo iibsadaa boosaaso mar walbana suuq waxaa laga soo suuqaysaa suuqa laga soo adeegsaa boosaaso adeegii laga soo adeegan jiray waan dadku adag koran karay xilliga waddadaasi ay furan tahay ayaa hadda dadka haystoo dhibaato ku ah